bismi illaahi raxmaani iraxiim qodobada wararka idaacadda johor uu caawa idin hayo waxa ugu dooran kulan ciyaareed lagu soo dhoweynayay agaasimaha cusub ee wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga hirshabeelle oo jowhar lagu qabtay madaxweyne xasan sheekh oo dhagax dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha caalamiga ee new muqdisho hay-adda istatistikada qaranka oo si risma u shaacisay warbixinta kobaca wax soo saarka dalka aas qaran oo kismaayo loogu sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee jubbaland wararka dibaddana dhegeystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaad boqol falastiiniyiin oo lagu dilay duqeymaha israa'il ee khaza
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahayn qodobadii warka ugu door karoonaa haatanna isagiioo fidsan kulan ciyaareed lagu soo dhoweynayay agaasimaha cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee hirshabelle maxamed amiin mukhtaar axmed ayaa lagu qabtay maanta garoonka ciyaaraha ee shangole stadium ee magaalada jowhar faahfaahinta warkan waxaa inoo haya weliye maxamed ibraahim jimcaale bahda ciyaaraha degmada jowhar ayaa ku qabtay maanta magaalada jowhar kulan ciyaareed lagu soo dhoweynayo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle amiin mukhtaar axmed kaasi oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabo xuseen tartankan ayaa ahaa mid isugu jiray ciyaar kubadda cagta ah xarigjied qaandada ukunta lagu qaado iyo jawaanka lagu boodo kulanka soo dhoweynta ayaa waxaa kasoo qaybgalay oo goobjoog ka ahaa kusimaha guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe maxamed cabdisheekh xandow gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baarre agaasimaha cusub ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle iyo mas-uuliyiin kale tartankan kubadda cagta oo ahaa mid qurux badan laguna soo dhoweynaya agaasimaha cusub ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle ayaa wax lagu qabtay garoonka shongale stadium ee magaalada jowhar waxaana ay ku dhex martay kooxaha midnimo iyo baalguri ciyaarta ayaa kooxda midnimo waxay ku adkaatay saddex gool iyo laba gool iyadoo halkaasi lagu guddoonsiiyey koob gebagabadii tartanka ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada jowar cabdulaahi xuseen sheekh daali zey munaasabadda ugu tala galnay agaasimaha dhallinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha cusub ee dhallinyarada iyo ciyaaraha aan ku soo dhoweynayay waxaa waxaana martigelinayay koobkan kan ah urur kubadda cagta ee niseedka hirshabeelle laba koox oo ka kala socda labada xaafad horseed iyo hantibadaag koox lagu magacaabo midnimo kulmis iyo koox lagu magacaabo baaguri waxay ciyaartii kusoo idlaatay saddex iyo labo oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta midnimo kulmis waxaan idin leeyahay guulaystayaashan way guulaysteen loo guulaystayaas oo guulaysta dhinaca kale waxaa hadal kooban jeediyey guddoomiyaha degmada jowhar axmed duqa caasimadda cismaan maxamed mukhtaar baarrey iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle amiin mukhtaar axmed waxaan soo dhoweynaynaa maanta oo maxaan ku idhahda fantasiya fiican la soo bandhigay ciyaaraha kubadda cagta la soo bandhigay ukuntii xerigjiidkii iyo wixii waa ka mahad celinaynaa ee lagu soo dhoweynayo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxaan leeyahay mudane agaasima soo dhowow reer joor waa ku jecel yihiin caasimadda dowladda hirshabeelle waxaan si gaara ugu mahad celinaa xiriirka kubadda cagta ee hirshabeelle iyo degmada jowhar waxaan leeyahay nin kasta oo lasoo magacaabo ama loo soo magacaabo xil dowladda hirshabeelle uu soo magacaabo madaxweynaheeda hala soo dhoweeyo qaybaha kala duwan ee isboortiga ay ugu horreeyaan xiriirka kubadda cagta hirshabeelle runtii maanta ii sameeyey cayaartan soo dhoweynta waa idinkaga mahad celinayaa waxay ii tahay farxad waxay ii tahay shidaal runtii waxaad idin leehay mahadi idinka gaarto labada koox ee halkan ku cayaaray baalguri iyo midnimo labaduba runtii waxay soo bandhigeen cayaar aad u fiican xirfadaysan runtii isfaham uu ku dhehmay kooxda midnimo ay guush raacday guushiina waa guushayna baalgurina waxaan leeyahay runtii kan baad soo sameeya cayaar fiican aad soo bandhigteen runtii maal waxa waaye waxaa la yidhaahaa adduunya yoomu laka wa yoomu calayka mar haddii la cayaaro marna waa badiyee marna waa lagaa badihaa marka waxaan rajaynayaa insha allahu inaan kulamo badan halkaa isugu imaan doono dabaan waxaan rabaa inaan bilowno qorshayna ugu horeeya oo ah isdhexgalka bulshada qaybta isboortiga oo aan ka bilaabi doono degmooyinka dowladda hirshabelle kadibna aanu gudbi doono gobollada ilaa iyo stateka guud ahaan aan marka dambe isu keeni doono si aan u helno cayaartoy xirfadaysan oo aan markii aan la cayaarayno kooxaha qaranka aan la goob tagno ugu dambeyn kusimaha guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe maxamed cabdi sheekh xaandow ayaa waxa uu asna dhankiisa ka jeediyey tartanka khudbad qiimo leh dhammaan mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo agaasimayaasha wasaaradaha khaasatan agaasimaha maanta soo dhoweyntiisa halkaan loo taagayo agaasimaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha duna agaasime waa ujeedaa reer jowhar dadkaaga si ay ku jecelin soo dhoweynta ee maanta ay ku sameeyeen xiriir kubadda cagta ee hirshabeelle iyo kan degmada jowharba waxaan halkaa u mahadcelinayaa labadii kooxood ee midnimo iyo baalguri xaqiiqdii waxay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u wanaagsan ciyaartaas soo ahayd mid ku soo ilaatay saddex iyo labo ay guush ku raacday kooxda midnimo waxaan leenahay mudane agaasime ku soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad xaqiiqdii waxaan kaa rajaynaynaa maanta waxaan joognaa garoonka ishangol stadium waa ujeedaa garoonka xaalka uu yahay siduu maanta uu marahayo marka waxaan rabnaa duulaayiraada maadaama aad tahay agaasimo cusub ee maanta wasaaradda ku cusubnahayn agaasimo cusub oo yacni statekii ama wasaaradihii ku cusubnahayd waxaan rabnaa maadaama aad tahay agaasimihii cusbaa ee wasaaradda dhallinyaradii ciyaaraha dowladda hirshabeelle inaan kaa helno isbeddel muuqdo hadduu ilaahirada madaxweyne xasan sheekh ayaa dhagax dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha caalamiga ee new muqdisho international airport oo laga hirgelinayo degmada warsheekh shucayb maxamed ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo ay wehliyaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha garoonka casriga ah ee cusub ee muqdisho kaasi oo laga hirgelinayo deegaanka maaxaay oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitir dhinaca bari kaga beegan caasimadda muqdisho mashruucan oo ah kan koowaad ee hindisaha baaxadda weyn ee muqdishada cusub kaasi oo madaxweynaha jamhuuriyaddu daafuray sagaal iyo tobankii diseembar laba kun afar iyo labaatan waxaa wejigiisa koowaad ee maanta la dhagax dhigay ka kooban yahay garoon casri ah iyo waddo laamiya oo isku xirta muqdisho iyo deegaanka maaxaay madaxweyne maanta farxad gooni ayay noo tahay in aan mashruucii aan in muddo a ku riyoonayn aan maanta joogno bilaawgiisii mashruucan markii beri dhaweyto oo madaxweynuhu dauliyey dhammaan bariga africa gariir weyna ka dhacay waa ogtihiin adisababa waxay dhisanaysaa erboor cusub oo konton kilomitr u jira magaalada tartanka ayay uga qayb galaysaa nairobi maalin dhaweyto waxay ku wareejiyeen shirkad hindiya oo ay rabay in garoonka jomo kenyatta ay ballaariyaan tartanka ayay u diyaar garoobayaan dhammaantood waxaa looga jawaabayaa iftiinka ka soo baxaya soomaaliya garoonka cusub oo dhismihiisu uu si rasmiya u bilaaban doono maalmaha soo aadan waxa uu ka kooban yahay laba weji waxaana wejigiisa koowaad ee maanta la dhagax dhigay ka kooban yahay raanwey afar kilomitir ah baakinka diyaaradaha iyo terminal isugu jira qaybta safarada caalamiga ah iyo safarada gudaha waxa uuna sanadkii qaabili doonaa in ka badan boqol iyo soddon kun oo duulimaad iyo siddeetan ilaa iyo boqol kun oo tan oo safarada kaargowga ah mudane xasan maxamed xuseen muungaab guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa tilmaamay in tani fursad weyn u tahay dadka soomaaliyeed iyo horumarka caasimadda muqdisho
mudane madaxweyne aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa inaad maanta noo dhagax dhigtay oo imilooyinkii shalay fikirka ahaa maanta ay dhaboobeen ay bilowdeen guud ahaan ummadda soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacayga kan maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose muqdisho iyo weliba si gaara dadka deegaankan oo nasiibka u yeeshin mashruucan ka dhaqaaqo waxaan leenahay hambal iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen ayaa tilmaamay in ka hirshabeelle ahaan ay soo dhoweynayaan faafitaanka caasimadda dalka iyo in mashaariic heerkan gaarsiisan laga firgeliyo deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle mudan madaxweyne soo dhowaa baan ku leehay mashaariicdan deegaankan laga dhagax dhigaayo ama guud ahaan ka fuli doonto bulshada ku nool hirshabeelle gaar ahaan deegaankan aad ayay u soo dhoweynayaan waa ku faraxsan yihiin waxaan leenahay waa mahadsantaa madaxmada mudane madaxweyne mashaariicdaanna waa horkacaynaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo midna waan rajaynaynaa insha allah guud ahaan ummadda soomaaliyeed dan badan ay ka heli doontaa muuqaal iyo sharaf ay ka heli doontaa reer hirshabeelle gaar ahaan deegaankan laga hirgeliyey na waxaan rajaynaynaa ilmahaaga xoolaha moolada ku jiro sibaa loogu kala xudumaa waxaan rajaynaynaa in la dhihi doono masaalixda ka imaahayso dadka deegaanka lagu roonaado in la dhihi doonana waa rajaynaa insha allah haddii ilay raalli ka noqdo masaalix heer federaala mid heer istayda iyo mid heer deegaana intaba inay ka madaxweynaha jamhuuriyadda doctor xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in mashruucani bilow u yahay soomaaliyada cusub isaga oo tilmaamay in mashruucani yahay mid qaran oo ay maamuli doonto dowladda dhexe ee soomaaliya balse deegaan ahaan uu ka tirsan yahay dowlad goboleedka hirshabeelle mashruucan iyo dhulka uu ku yaallo guud ahaanba maamul ahaan maamulka maamulka hirshabeelle ka tirsanya dhulkaan waa dhul hoos yimaada maamulka hirshabeelle laakiin mashruucan waa mashruuc qaran oo national ah mashruucaas qaran iyo mashaariicdaas qaran dhulka ay ka horfuulayaanna dowladda federaalka dan guud ahaanay ula wareegtay dowladda federaalka mas-uulka ah buqcadaha mashaariicdaas ay ka hirgelayso laakiin buqcadahaasi waa buqcado ku dhexeeya ama ku yaallo dowlad goboleedka maxaa hirshabeelle dowlad goboleedyada kalena sidoo kale ayaa mashaariic heer qaran ah oo ayaga markooda gaari doonta ayaa ayaa ka fuli doona laakiin kan maanta mashruuc hay-adda istatistikada qaranka ayaa si rasmaa u shaacisay warbixinta kobaca wax soo saarka waddanka cabdisalaan juule shaakir ayaa muqdisho warkan ka soo diray hay-adda istatistikada qaranka ayaa maanta waxa ay si rasmi ah u shaacisay warbixinta kobaca wax soo saarka gudaha dalka ee sanadka laba kun afar iyo labaatanka taasoo muujinaysa in dhaqaalaha soomaaliya u kobcay afar dhibic hal boqolkiiba marka loo eego qiimaha dhabta ah wuxuuna kobacan xoojinayaa isbeddelka togan ee soo socday tan iyo laba kun saddex iyo labaatankii markaasoo uu kobacu u ahaa afar dhibic laba boqolkiiba kobaca qofka shakhsiga soomaaliga ah laba kun saddex iyo labaatan waxa uu ahaa lix boqol sagaashan iyo afar doolar sanadkan laba kun afar iyo labaatanna wuxuu u kobcay toddoba boqol soddon iyo toddoba doolar agaasimaha guud ee hay-adda istaatiistikada qaranka cabdisalaam cabdiraxmaan maxamed ayaa ka hadlay hay-adda istaatiiska qaranka waxay si rasmi ah u shaacinaysaa warbixinta kobaca wax soo saarka dalka ama dhaqaalaha dalka ee laba kun labaatan iyo afar ama g d p gross domestic product laba kun labaatan iyo afar taasoo muujinaysa in dhaqaalaha soomaaliya uu kobcay afar dhibic hal marka loo eego qiimaha edhabta ah ama real termis kobacani wuxuu xoojinayaa isbeddelka togan ee soo socday ilaa laba kun labaatan iyo saddexdii markaas oo kobacu ahaa afar dhibic laba boqolkiiba waxaana kobacan si weyn u hoseeday ama mataqaanaa sababay koror ku yimid maalgelinta iyo sarukac ballaaran oo ku yimid qaybaha kala duwana adeegyada warbixintan waxaa lagu diyaariyey iyadoo la raacayo habraaca caalamiga ah ee s n a ama system of national accountis laba kun iyo sideed waxayna si qoto dheer u falanqaynaysaa qaabdhismeedka waxqabadka iyo waxqabadka dhaqaalaha aas qaran ayaa loogu sameeyey magaalada kismaayo madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee jubbaland weliye caawil axmed ayaa warkan kismaayo kasoo diray waxaa maanta qabuuraha baar caleen ee duleedka magaalada kismaayo aas qaran lagu sameeyey allah u naxariiste madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamed lugo dheere oo shalay ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya meydka marxuum cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadhare oo laga keenay dalka kenya ayaa waxaa xabaalaha baar caleen ee lagula tukaday salaada janaasada iyadoo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarraysa maamulka jubbaland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo dadweyne badan madaxda iyo dadweynaha ka qayb gelay salaada janaasada iyo aaska ayaa marxuumka lagu baryey inuu u naxariisto samir iimaan ka siiyo ehladii iyo qaraabadii shacabka soomaaliyeed uu ka baxay ehelkii iyo qaraabadii uu ka xijaabtay suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere iyo dhammaan dowladda jubbaland madaxweynaha golaha wasiirada golaha baarlamaanka iyo dhammaan dowladda jubbaland waxaan leenahay ilaahay samir iyo imaan waxna ka siiyo dhammaanteen isagana waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu jannadiisa ka waraabiyo nin wanaagsan ahaa nin wax soo qabtuu ahaa madaxweynaha wuxuu ahaa oday soomaaliyeed nabadda ka soo shaqeeyey dowlad dhiskii soomaaliya qayb weyn ka ahaa ganacsado ah dalkan taariikh ballaaran ku leh ilaahay waxaan u baryaynaa dembi dhaaf
maanta suldaan cabdiqaadir allaha u naxariisto waan garanaynaa wuxuu ahaa dadkaana maanta laga garanayaa iyo siday isugu yimaadeen iyadoo qof walba uu isagu ikhtiyaar ka weymanayay waxaad ogaataan dadku wakti yar baan leenahay qof walbana ajashiisu ku dhimanaya laakiin qofka waxaa asala inuu isagu marka hore isxisaabiyo intuuna xisaabta kala gelin walaalkeen allaha u naxariisto inteennana waan garanaynaa muxsin buu ahaa qof walba wax tarayay shalay haddaan u baahnayn maanta isagaa inoo baahan waxa ugu horreeyaan sameynayna waxay tahay horta bari la caafiyo waxbaa lagu jiraa dadka waxbaa ka dhexeeya carab iyo daab baa u dhow isqoomaan marka hore ilaahay dartii inaanu caafino wixii wax adduunyaha ku sheeganaya ee qaan sheeganayaan ehel baa jooga mas-uuliyiin baa joogta way soo gudbisanayaan intaan markaan ka tago waxaad ogaataan waxayna sugayaa waa qabrigaas aan u shaqaysanna isaga shaqada maanta ina ugu muhiimsan waxa weeyaan qof walba marka aad subaxa aad marka qabriga lagu geliyo adiga camalkaaga unbay noqonaysaa waa mogtiin xadiiska rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofku markuu dhinto camalkiisu u gao saddex waa kusoo hadhaysa maxay noqonayaan saddexdaas
dhegeystayaal halka warkaas uu idinkaga imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda ugu yaraan siddeetan iyo kow falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay in ka badan afar boqol qofna waa ay ku dhaawacmeen duqeymo oo israa'iil ka fulisay magaalada khaza afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xamaas ee maamusho hal dhacdo ugu yaraan kow iyo toban ruux oo ay ku jiraan caruur ayaa lagu dilay weerar ka dhacay meel u dhow garoon ku yaala magaalada khaza sida ay shaqaalaha isbitaalka al-shifa iyo goobjoogayaal u sheegeen wakaaladaha wararka garoonkan ayaa waxaa lagu dejinayey dad barakacyaal ah oo ku noolaa teendho muuqaal la baahiyey ayaa laga arkayaa dad iyaga oo gacmahooda qaawan ama gacmogashi xiran qodaya ciidda si ay uga soo saaraan meydad militariga israa'iil ayaa sheegay inaysan ka warqabin dhaawacyo ka dhashay weerarka marka laga reebo qof looga shakisan yahay oo ay ku macneeyeen inuu khatar ku ahaa ciidamadooda dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa oad kala socoteen radio jowhar waanaga intaa ciddii warkeena sheegana waxay dib ugu daalacan kartaa barta aynu ku leenahay facebooka iyo weliba www radio jowhar net